thank you ku yidhaaho sababta ah si sharaf leh oo aad u qurux badan oo u wanaagsan laisu dhaweeyey ilaa iminka intaasoo dararood baan joogay ilaa sniintii baan joogay si xoog leh ayaa laisu dhaweeyey marka markii ugu dambeysay aan waddanka joogay waxay ahayd 2008kii oo iminka lix sannadood baan kasoo maqnaa lixdaas sannadood isbedel weyn oo badan ayaan ku arkay magaaladii hargeysa oo weynaatay mashcuuro badan iyo daaro badan oo laga dhisay wadooyin badan oo la hagaajiyey marka horumar badan baa la gaadhay laakiin inkasta sidaa tahadee arrimo badan oo inaga hadhay baa jirta oo aan weli aan kasii shaqayn doono insha allah haddii aan noqono dee ta ugu weynina waxa weeyaan dee xaggii dhaqaalaha iyo xaggii aqoonsiga waana kasoo shaqeynaa dadka iyaga xaggaa ku maqani dibadda qurbaha ku maqani marka dadka iyaga qurbaha ku maqani waxaan doonaynaa inaan kusoo kordhino faa'iida wadankii oon wax la qabano dadkii aan la kaashano oon aan meel wada fadhiisano oo dee taladii wanaagsaneyd aan u gaadhno aan markaa hawsh aan u galno marka sidaas iyo dee
بسم الله الرحمن الرحيم aad baan ugu faraxsanayn maanta maayarkiini sadag nala jooga halkan cabdilaahi maxamuud gahayr oo runtii nin soddon sannadood aan garanaya ah aan dalka ingiriiska wada joognay waana xildhibaankii ugu xildhibaan dheeraa ee somalilandera ee ingiriiska labiyo toban sannadood buu xildhibaan ka ahaa labadii kun iyo labadii ayaa la doortay runtii waxaa kaloo nasiib wanaaga markii xilkan maayarnimada loo dooranayay waxaa la joogay oo berigaa ku sugnaa london madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan seelici oo ka qayb galay xafladiisii lagu dooranaya maayarnimada lagu wareejinaya xilka runtiina aad buu uga hadlay maalinta iyada ah waxaan kaloo aad ugu mahad celinaya madaxweynaha sida wanaagsan u soo dhoweeyey maanta shacabka somalilan oo si ballaaran runtii usoo dhoweeyey maayarka shalayto madaxweyne ku-xigeenkaan la kulanay isna si wanaagsan usoo dhoweeyey agaasimaha samafalka wasiirka gaashaandhiga wasiirka waxbarashada wasiirka ganacsiga runtii intaba runtii aad bay soo dhaway shalayno ayuu kulankaasi ahaa madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiraduba tan maanta madaxweynena runtiin waxa weeye waa arrin aad u wanaagsan runtii arrin wada shaqayna waxa ugu muhiimsan weliba aan doonaynaa imanka in laga wada shaqeeyo somaliland councilors bay leeyihiin ilaa lix ah imanka la doortay oo sideedii sannadood ugu dambeey dalka ingiriiska soo gala golaha deegaanka in la sameeyo forum somalilanders councilor ah u k ah ee iyagu liidka ay qaataan sidii ay uga shaqeyn lahayn ictiraaf raadinta dadka somalilan shacabka iyo jaaliyadahana iskugu xiri lahayn kuwa wadamada kale joogana iyagana waxaan leenahay ku dayda forumka councilorska u k marka ay bilaabi doonaan aan ku boorinayno wada hadal baa noo socda sida u dhisi lahayn maayarkana waxaan doonaya liidka uu qaado arrinkan maanta ka wada hadalna arrinkaas ugu muhiimsana iyo mucaawanooyinka xaafadda maayarka uu ka yahay in somaliland hadday noqoto baawurta debdemiska oo kale hadday noqoto mucaawanooyinka golaha deegaanka uu degan yahay in somaliland loogu soo deeqo ama la twins waxaana ingiriisku yidhaahaan ay runtii la sameeyo somaliland iyo xaafadiisa runtii waana saddex iyo lixdan xildhibaan ayuu maayar u yahay waa golaheena deegaanka waxaan leeyahay baarlamaanka oo kale weliba saddex bay iyagu dheeryihiin marka aad baan ugu mahad celinaya shacabka saxaafadda madaxweynaha marwada koowaad iyo golaha xukuumadda golayaasha qaranka oo dhan iyo marti sharaftan halkan joogto oo dhan farxaan maxamed obi siciid afhayeenka madaxweynaha la taliyaha madaxweynaha arrimaha dhaqaalaha xasan daa'uud oo isna ah jaaliyadaha guddoomiyaha u k runtii aad baan idin mahad celinaya waadna mahadsantihin thank you